إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayaal caawo ah habeen arbaco ah oo bisha jumaada athaani ay tahay siddeed iyo labaatan waxaynu bismilayn doonnaa ama aynu bilaabi doonnaa kitaabka ayna hor yaalla in la yidhaahdo buluuqu lmaraam min adillati alaxkaam kitaabkan waxaa alifay sheekhii weynaa ee caalimka ahaa ee la odhan jiray shihaab uddiin abulfadli axmed ibnu cali ibnu muxamed ibnu muxamed alkinaaniyu alcasqalaaniyu alasli almisriyu lmawlid shihaab uddiin sheekhii laqabkiisa la odhan jiray kunyadiisana abulfadli magiciisuna axmed ibnu cali ibnu muxamed uu ahaa ayaa alifay alkinaani waa qabiiladiisa uu abtirsanayey alcasqalaaniyuna casqalaan baa loo nisbeeyey oo meel dhulka falastiin ku taalla ayay ahayd dhalasho ahaana masar buu sheekhu ku dhashay waxaanu caan ku ahaa ibnu xajar ayuu caan ku ahaa xajarkaasina waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa laqabun libacdi aabaa'ih aabbayaashiisii ama awowyadii ka sarreeyey qaarkood ayuu naanaysu ahaa sheekhu wuxuu dhashay toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijiriga waxaanu dhintay siddeed boqol iyo labiyo kontonkii hijiriga wuxuu barbaaray isagoo agoonna arrajan ah waayo labadiisii waalidba yaraantiisii bay dhinteen inkastoo hooyadii ay sii horraysay yaraan buu cilmiga ku bilaabay majaalista iyo xalaqaadka ahlulcilmigana ku xaadiray kolkii dambena ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jeclaysiiyey cilmiga xadiidka iyo inuu waxa weeye aad iyo aad ugu caanbaxo oo uu u barto oo culimmada waaweyn ee fanniga faraha lagu ishaaro uu ka mid noqdo alxaafid ibnu xajar meelo fara badan buu maray ahlulcilmi iyo mashaa'ikh fara badan ayuu la kulmay oo cilmiga fanniyadiisa kala duwan uu ka qaatay isagaana mashaa'ikhdiisii kutubuu ku tirinaayo ka alifay waxaa ugu caansanaa mashaaikhdii uu la kulmay alxaafid alciraaqi caalimkii la odhan jiray iyo ibnulmulaqin iyo bulqiini iyo kayrkood raggaasoo ahlulcilmi waaweyn oo akaabir ahaa gaar ahaan alxaafid alciraaqiyi buu aada u laasimay oo xadiidka aad iyo aad uu uga bartay ugana marakacay cilmiga iyo sida waxa weeyaan markaa fahankiisu uu u horeeyo alxaafid ibnu xajar walaalayaal waa macruuf weeye oo a'immadii waaweynayd culimmadu dee meelo fara badan bay ugu tarjumeeyeen ahlulcilmiga qaarkoodna tarjamadiisa si gaara ayay wax uga alifeen taraajimta gaarka ah ee loo sameeyeyna waxaa ka mid ah aljawaahiru waadduraru fii tarjamati shaykhi lislaam ibni xajar kitaabka magacaa leh oo ardaygiisii asakhaawiyu alxaafidu sakhaawi u alifay ayaa waxa weeye ugu fiican bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa kitaab fawaa'id badan oo waxyaabo fara badan uu ku sheegay waxaanuu ahaa sheekh cilmiga ku daray warac iyo alla kacabsi iyo ku camalfal cilmiga uu ku camalfalay waxaa kaloo uu ka mid ahaa ahlulcilmigii ilaahay jalla wacalaa uu ku arsaaqay inay aad cilmiga wax uga qoraan kahratu tasniifka inay aad wax u qoraan oo kutub aad iyo aad u badan oo qiimo badan ayuu leeyahay alxaafid ibnu xajar kutubtaas oo weliba xagga fanniga xadiidka iyo culumtiisa u badan waxaa se aan la ilaabi karin oo kutubtiisa ugu horeeya uguna qiimo badan kitaabka la ydhaahdo fatxulbaari bisharxi saxiixi albukhaari kitaabka la ydhahdo fatxulbaariga oo ka mida qawaamiisu sunna oo cilmi aad iyo aad u badani uu ku yaallo ayaa kutubtiisa ugu qiimo badan waxaa haddaba kutubtiisa sheekha ka mida kitaabkan inuu hor yaalle buluuqulmaraamka markay ahlulcilmigu axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalama jamcinayaan ee ay ururinayaan dariiqyo dhowra ayay mareen dariiqyadaa waxaa ka mid ah in axaadiidta axkaamta ku saabsan axkaamtii tahaarada tii salaada tii sakada ilaa aakhirih inay gaar u ururiyaan ahlulcilmiguna aada iyo aad ayay axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalama nooca ama qaabka ah in loo ururiyo ugu dadaaleen culimo badan oo ka horraysa alxaafid ibnu xajar ayaa wax ka aliftay qaarkood waxay ka alifeen kutub kooban oo buluuqulmaraamka ka yar sida cumdatulaxkaamkii cabdalxaafid cabdilqani almaqdasi uu qoray oo walilaahi alxamdu walmina aynu majliskan ku soo akhrinay qaarkoodna waxay alifeen kutub aada uga roon oo ka waaweyn kitaabkan buluuqulmaraamka sida muntaqal akhbaarka majid ibnu taymiya uu qoray oo kale waa kitaab buluuqulmaraamka aada uga weyn oo axaadiid fara badan oo adilatulfiqiga uu ku soo aroorinayo qaar kale oo ku dhadhowina way jiraan hase ahaatee kitaabkan markaa la yidhaahdo buluuqulmaraamku waa kitaab markaa qiimo leh waxaanu leeyahay masaaya waxyaaba uu la gaar yahay ama uu ku fiican yahay oo badan baa jira waxyaabahaasoo kolka la arko ama loo fiirsado kitaabka qiimihiisu uu ku muuqanayo waxaa ka mid a si kooban haddaynu u baraarujinno sheekhu kitaabka wuxuu ku tartiibiyey kutubta fiqiga iyo abwaabtiisa axaadiidtana wuxuu ku tartiibiyey cala alabwaabi alfiqhiya sida aynu dhexdiisa ugu tegi doonno biidni illaahi tacaala waa ta labaadee iqtasara cala alaxaadiidi almarfuuca axaadiidta marfuuca ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama loo kor yeelay ayuu ku gaabsaday oo marmar ama in yar oo dhifriya mooyaane mawquufaadka ma soo aroorin waa ta saddexaad ee axaadiidta dhaadheer sheekhu raxmatullaahi calayhi wuu soo koobay oo si kooban oo fiican ayuu u sheegay oo aan cibaaradina isku beddelahayn waa ta afraade sheekhu kitaabka asaaniiddii xadiidtani dhammaantood asaaniid bay leedahay asaaniiddii buu ka jaray si uu u noqdo kitaab kooban oo loo xifdii karo oo loogu intifaaco waxaa kaloo iyaduna aada iyo aada u muhiimaho aan layloobi karin inta badan axaadiidta darajadooda sheekhu wuu xusayaa waanu caddaynayaa hadduu saxiix yahay hadduu xasan yahay hadduu daciif yahay iyo waxyaabaha sanadka ku sugan mararka qaar hadduu mursal yahay hadduu munqatic yahay hadduu mawquuf yahay dabadeeta marar badan waxaa dhacda inuu xadiidka xukun sidaa ku saaro uu isagu saaray ama uu kayrkii ka soo raray ugu dambayn masaayaaga iyo sifaadka waxyaabaha kitaabka qiimihiisa muujinaya waxaa ka mid ah marar badan baa sheekhu xadiidka asalkaa markuu soo arooriyo riwaayaad uu raaciyaa raacsan xadiidka ah riwaayaadkaasna faa'iido darteed ayuu sheekhu u raaciyaa oo ama waxa weeye mutlaq baa riwaayaddaasi qaydaysaa ama mujmal bay tafsiilinaysaa ama tacaarud muuqday ama la malayn karilaabay meesha ka saaraysaa riwaayaadka uu marar badan soo arooriyena faa'iido ayuu u keenay mar haddii walaalayaal kitaabkani uu sidaa uu yahay kitaab aada iyo aada u muhiima ahlulcilmigu aada iyo aad bay ugu dadaali jireen qadiiman wa xadiidan hadday tahay in la sharaxo iyo hadday tahay in ardayda loo dhigo iyo hadday tahay in la qaybo iyo hadday tahay tacliiqaad in la saaro iyo hadday tahay naskiisa iyo matnigiisa in la taxqiijiyo iyo hadday tahay nadmi iyo gabay in loo rogo dhan walba ahlulcilmigu way ugu dadaaleen raxmatullaahi calayhim ase ahaatee intaynu ognahay shuruuxdiisii ugu muhiimsanayd uguna horraysay waxaa ka mid ah sharaxa la yidhaahdo albadru tamaam fii sharxi buluuqi almaraam albadru tamaam fii sharxi buluuqi almaraam waxaa alifay qaadigii la odhan jiray xuseen ibni moxamed almaqhribi sheekh maqhribi ahaa baa alifay waxaa kaloo ka mid ah shuruuxdiisa subulu salaam fii sharxi axaadiidi buluuqi almaraam oo u alifay alcallaama moxamed ibnu ismaaciil asancaani caalimkii sancaani la odhan jiray uu alifay ha yeeshee subulu salaamka sancaani wuxuu ka soo qaatay ama uu ka soo ikhtisaariyey siduu isaguba sheegaayo kitaabkaa hore ee qaadiga maqhribiga aha uu qoray ayuu ka soo ikhtisaariyey siyaadaad badan iyo waxyaabo fara badanna uu u geeyey oo fawaa'id badan ayuu ku daray labadaa sheekh dabadood ahlulcilmi badan oo kalena xadiidka way sharaxeen shuruuxdiisa nafiiska waxaa ka mid ah tawdiixulaxkaamka sheekha alabasaam uu qoray waa sharax aada u soo dhoweynaya macnaha fawaa'idda xadiidka si fiican u taxaya oo aada u qiimo badan weeye imanka wakhtigan aynu joognana waxa soo baxday shuruux fara badan oo kitaabku uu leeyahay ayaa soo baxday marka ardaygu kolka uu doonaayo sharax kooban oo alfaadana furfura inuu helo kitaabka la yidhaahdo subulu salaamka ka maarmi maayo marnaba ka maarmi maayo kitaabka waayo waa sharaxa ugu fiican ee furfuraya alfaada ee waxa weeyaan markaa si kooban oo fiican u sharaxaya fawaa'id fara badanna sheegaya weeye sharaxa kadib tawdiixulaxkaamkana uu u baahan yahay wixii kale muhiim ee uu hele ee uu daalacan karana waxa weeye wuu daalacanaya shuruuxda la taabacay waxaa ka mid ah sharaxa saalix alfawsaan sharaxa moxamed ibnu saalix alcuthaymiin kitaab la ydhaha fatxu lcallaam oo bacdaani sheekhan la ydhaahda uu qoray oo isagu masaa'ilka fiqiga ah uu ku daraasaynayo kitaabkaa hadda aan hayo la ydhaahdo minxat lcallaam oo isagana sheekh la ydhaha cabdallah alfawsaan uu qoray iyo shuruux badan oo kale ayaa la daabacay qaala shaykhu lislaam calayhi raxmat ullah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi calaa nicamihi aldaahirati walbaatinah qadiiman wa xadiida bismi illaahi magaca ilaahay allahaasoo arraxmaani raxmadda ballaadhan ku sifaysan allahaasoo arraxiimi raxmadda khalqigiisa soo gaadhaysa ku sifaysan ayaan usanifu kitaabka ku qorayaa alxamdu mahad oo dhami lilaahi ilaahay ayaa mutaystay mahad oo dhan jinsiga xamdigiiyo mahadda ilaahay baa mutaystay calaa nicamihi nicmooyinkiisa ayuu ku mutaystay aldaahirati muuqata iyo waalbaatinati ta qarsoon qadiiman wa xadiida ay zamaanan wakhti buu mutaystay qadiiman horeeyey iyo wa xadiidan wa zamaanan xadiidan wakhti waxa weeyaan markaa jooga oo cusub intaba wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nabiyihi nebigiisii korkiisa ha ahaato iyo wa rasuulihi rasuulkiisii muxammadin ahaa sala allahu calayhi wasalam mu'alifku sida aa aragtaan wuxuu ku bilaabay kitaabka bisinka sidaasna sida alxaafid ibnu xajarba uu meelo kale ku sheegay waa caadada ahlulcilmigu kutubta cilmiga markay qorayaan ay leeyihiin ay ku dareereen inay bisinka ku bilaabaan waxaanay ku dayanayaan kitaabka qur-aanka ah oo saxaabadu ay isku waafaqeen in bisinka loogu horraysiiyo waxaa kaluu ku dayanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo marka waraaqaha uu qoraayo bisinka ku bilaabi jiray bisinka markaa magacyadaa uu koobsanayo iyo macaanidooda iyo ciraabtiisa iyo meelo kale ayaynu ku baraarujinnay bisinka dabadiina sheekhu mahadinta ilaahay jalla wacalaa uu mahadinayo ayuu ku xigsiiyey waana sida caadada ahlulcilmigu ay tahay bisinka inay alxamdu ku xigsiiyaan mahadinta ilaahay taana waxay kaga dayanayaan kitaabka qur-aanka ah oo bisinka marka lasoo dhaafo alxamdu lilaahi baa ugu horaysa waxaa kaloo sheekhu uu ugu bilaabay kitaabka xamdiga isagoo ilaahay jalla wacalaa uga mahadnaqaya nicmooyinka uu siiyey nicmooyinka uu siiyey raadadkeedana waxaa ka mid ah taaliifu hada alkitaab alqayim qorista kitaabkan qiimaha badan ee laga faa'iidaysanayo uu markaa qoro ilaahay u fududeeyey xamdiga macnihiisu waxa weeye wasfu lmaxmuudi bilkamaali wathanaa'u calayhi bijamiici almaxaamid maca maxabatihi wa tacdiimih waa cidda markaa la mahadinayo in lagu sifeeyo kamaal maxaamidda oo dhanna lagu ammaano iyadoo taa ay la socoto in la jecel yahay ciddaa lana weynaynayo laamta alxamdu ku jirtaana waa lilistixqaaq xamdigana marka la eego sababta keenta ama ilaahay jalla wacalaa waxa loogu xamdi naqayaa waa cala nicma nicmada uu addoomihiisa u nicmeeyey waxaa kaloo loogu mahadnaqayaa cala asifaati waalafcaal sifaadka dhammayska tiran iyo afcaasha quruxda badan ee qiimaha badan ee uu ku sifaysan yahay xagga laakiin marka la eego halka uu xamdigu ka dhaco aaladda ama barta lagu qabanayo marka la eego wuxuu ka dhacayaa qalbiga iyo carabka ee xubnaha kama dhacayo halkaa waxaa inooga soo baxaysaa xamdiga iyo shukriga farqiga u dhexeeya oo shukriga sababta keentaa waxa weeye waa alincaam ama annicma ama alixsaan waxa weeye waa nicmaynta ilaahay jala wacalaa uu addoomihiisa u nicmeeyo ayaa shukriga keenaysa dhankaa wuu uga khaasaysan yahay xamdiga laakiin marka la eego meelaha uu shukrigu ka dhacaayo waa qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda ama xubnaha intaba dhinaca xagga aaladda ama meelaha uu ka dhacayana xamdiga shukrigu wuu uga caamsan yahay mahadoo dhan ilaahay baa jala wacalaa mutaystay calaa nicamihi aldaahirati waalbaatina wuxuu ku mutaystay nicmooyinkiisa muuqda iyo kuwa qarsoon nicamku waa jamcu nicma waxaana looga jeedaa alcataaya alatii yamunu allahu biha calaa cibaadih min risqin wa maalin wa cilmin wagayriha waa deeqaha ilaahay jala wacalaa uu ku galladaysto addoomihiisa deeqdaasi arsaaq ha noqoto maal ha noqoto cilmi ha noqoto caafimaad ha noqoto nicmo kale ha noqoto wa acdamu nicami nicmatu lislaam nicmo ilaahay jala wacalaa uu bixiyo ta u weynee ugu qiimaha badanina waa nicmada islaamnimada iyo iimaanka nicmada muuqata waxaa looga jeedaa nicmooyinka aynu garanayno sida cuntada iyo cabista iyo hoyga iyo dharka iyo nicmooyinka kale ee inoo muuqanaya ama la arkayo nicmooyinka baatinkaana waxaa looga jeedaa nicmooyinka qofku uu ka garanayo naftiisa sida awoodda iyo caafimaadka iyo fahamka waxaa kaloo nicmooyinkaasi soo gudagelaya qarsoon nicmooyinka ilaahay jala wacalaa qofka uu siiyo inaga inaga qarsoon hadday tahay iimaankiisa oo xoog yeesha iyo yaqiin ilaahay siiyo maxabada ilaahay jala wacalaa uu jecel yahay iyo weynayntu weynaynaayo iyo ikhlaaska iyo munaajaadka rabbigii iyo waxyaabaha la midka ah waxaana laga soo qaatay hadalka rabbi yidhi wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ilaahay jala wacalaa wuxuu korkiina ku kaamil yeelay nicmooyinkiisa mid muuqata iyo mid qarsoonba qadiiman wa xadiidan waxa bannaan in la yidhaahdo waa daraf darafnimaa lagu nasbiyey waxaanay markaa sifo u yihiin daraf xadfan oo ay zamaanan qadiiman wa zamaanan xadiidan in la xaaleeyana way bannaan tahay sida subulu salaamkaba uu ku sheegayo oo la yidhaahdo qadiiman xaaluu yahay jinsiga nicmo mid horeeyey iyo wa xadiidan xaaluu yahay mid dembeeye oo dee cusub oo jira jooga oo haddii la xaaleeyo maxaa loo taaniisin waaye oo qadiimatan loo odhan waaye waxaa loo odhan waaye lianna nicmooyinka ayaa jinsigii baa laga tilmaamayaa jinsigii nicmaa laga tilmaamaya sidaasaa markaa qadiiman wa xadiidan loo yidhi oo loo tadkiiriyo loo taaniisin waaye addoonkuna sida macruufka ah ee aynu dareemi karayno laga bilaabo ilaahay jala wacalaa markuu nafta ku afuufo ilaa dee mar kaste nicmooyinka ilaahay jala wacalaa ayuu ku dhex jiraa oo uu dhex socdaa wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi wa rasuulihi muxammadin xamdiga ilaahay dabadii wuxuu sheekhu ku salliyey oo uu salaamay nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam asalaa macnaheedu waxa weeye waa hanaa'uhu calaa cabdihi fi lmala'i alaclaa waa ammaanta ilaahay jala wacalaa uu ammaanayo rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam salaamtuna waa tasliimuhu iyaahu min kulli aafatin wa naqsin waa badbaadinta uu ka badbaadinayo naqsi aafo iyo dhantaalnaan iyo naqsi kaste waxaanu u jamciyey isagoo u hoggaansamaya aayadda qur-aanka ah yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliima labadaba in la israaciyo ayaa sidaasi u fiican calaa nabiyihi wa rasuulihi ha ahaato halkan oo kale waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan jumladani ma inshaa'iya mise waa khabariyo sida fiican ee raajixaana sida sharaxaba uu ku sheegayo jumladani waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan ama ducaa'iyatun macnan lafdi ahaan waa khabariya oo wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi salaad iyo salaam baa nabiga korkiisa ahaatay saas oo kale ayay dhacaysaa laakiin macno ahaan waa ducaa looga qastiyay waa inshaa waa ha ahaato weeye ilaahay korkiisa ha yeelo rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama nebina wuu ahaa rasuulna wuu ahaa nebina wuu ahaa rasuulna wuu ahaa sidaa awgeed baa mar haddii maqaamulmadxi la joogo wathanaa oo rasuulka la ammaanayo sala allahu calayhi wasalama waxaa munaasib sheekha u noqotay inuu labadaba israaciyo muxammadin waa magacii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waana magiciisii ugu caansanaa qur-aankana afar jeer ayuu ku soo arooray waana mushtaqun min xummida xummidada majhuulka ah ee miimkeedu uu shadan yahay baa laga keenay marka muxamed macnihiisu waxa weeye kathiiru lkhisaali alatii yuxmadu calayha waa ka arrimaha lagu ammaanaya lagu mahadinaya ay badan yihiin fa huwa yuxmadu akharu mima yuxmadu gayruhu min albashar waxaa loo mahadiyaa loo ammaanaa si ka badan ama aanu gaadhahayn cid kale oo bashari marka muxamedun ay xumida kathiira in fara badan baa la mahadiyo oo la ammaanay weeye axmedna waa la yidhaha rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam min bacdi ismuhu axmed axmedna waxaa lagu fasiray axmedu lxaamidiin kuwa ilaahay jala wacalaa u mahadnaqa ka ugu mahadnaqa badan weeye macno kalena waa lagu fasiray magacyo kalena rasuulkeennu uu lahaa sala allahu calayhi wasalam magacyada rasuulkeennuna waana aclaam oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay tilmaamayaan waana awsaaf oo macaani baa waxa weeye ay wataan rasuulka u sugan sala allahu calayhi wasalam wa aalihi aalkiisana salaantaa salaadaa iyo salaamtaasi korkooda ha ahaato iyo wa saxbihi saxaabadiisii alladiina kuwaasoo saaruu socday fii nusrati diinihi uhiilinta diintiisa u socday sayran socod socodkaasoo xahiisan deg dega waxaa kaloo uu ku salliyay sheekhu aalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam aalkiisuna sida raajixa ah waa man taxrumu calayhim asadaqa waa cidda ay sadaqadu ka xaaraanta ahayd cidday sadaqadu ka xaaraanta ahaydna sida raajixa ah waa banuu haashim iyo banulmutalib labadaa jilib weeye marka waa labadaa jilib kuwoodii mu'miniinta ahaa bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen maqaamu ducaa marka la maraayo waxaa aalka rasuulka soo gelaya sala allahu calayhi wasalama atbaacdiisii oo dhan atbaacuhu calaa millatihi cid alla ciddii milladiisiiyo diintiisa ku raacday laakiin halkan atbaacdana wuu sheegi doonaa mar haddii atbaacdiina uu soo wado oo uu sheegi doono waxa fiican in la idhaahdo aalka waxaa looga jeedaa qaraabadiisii mu'miniinta ahayd asxaabta rasuulkuna waxa weeye waa kuwii rasuulka sala allahu calayhi wasalama la kulmay iyagoo rumaysan ama muddo gaaban ha la saaxiibaan ama muddo dheer ha la saaxiibaan ee iimaankana ku baxay markuu yidhi aladiina saaruu fii nusrati diinihi sayran xahiifa waa kuwaas aalka iyo asxaabtaba way u noqonaysaa waana ammaan aalka iyo asxaabta labadaba uu ammaanayo waxaanu ku sifaynayaa dadaalka ay u galeen faafinta iyo barashada iyo u jihaadista diinta islaamka sayrkana halkan saaruu waa min saara wuu socday soo maaha sayrka halkan loogama jeedo una sayru bilaqdaam cagaha in lagu socdun loogama jeedo sida sharaxa subulusalaamkaba uu ku sheegayo asayru hunaa yuraadu bihi aljiddu walijtihaad waxaa looga jeedaa in lagu socdo dadaal iyo markaa waxa weeye dardar iyo juhdi in markaa la bixiyo ayaa looga jeedaa oo qofku isagoo aan soconin boon cagahaba ku soconin ayuu diinta u nusrayn karaa oo uu cashar ama hadal ugu nusrayn karaa ama wuxuu qoraayo wa calaa atbaacihim atbaacdooda dadkii raacay korkoodana salaaddaa iyo salaamtaasi ha ahaato alladiina kuwaasoo warithuu dhaxlay cilmahum ay cilma alaali waalasxaab cilmigii aalka rasuulkiiyo asxaabtiisa dhaxlay waalculamaa'u culimaduna warahatu lambiyaa'i ambiyada kuwii dhexlay weeye akrim bihim maxaa sharaf badnaysiiyey ay ma akramahum waarihan mid wax dhaxla iyo wa mawruuhan mid la dhaxlaba waa yahay atbaacdii dadkii raacay saxaabada rasuulka iyo aalkiisii ayuu intaa dabadeed sheekhu u duceeyey waaye waxaanu ku sifeeyey inay yihiin kuwa cilmigooda dhaxlay oo cilmigooda sidee u dhaxleen way soo rareen oo iyagay kala kulmeen oy ka barteen dabadeeta way sii faafiyeen dariiqadoodii ayaanay ku socdeen filcilmi waalcamal cilmiga iyo camalka labadaba waalculamaa'u warahatu alambiyaa buu dabadeeta sheekhu yidhi oo wuxuu ka soo iqtibaasay xadiidkii macruufka ahaa xadiidu abidarda radia allahu canhu wa ardaah ee rasuulku tilmaamayey sala allahu alayhi wasalama wa ina alculamaaa warahatu alambiyaa wa ina alambiyaaa lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhama wa inamaa warahuu alcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir culimmadu waxay dhaxleen ambiyada ambiyaduna dadka may dhaxalsiinin oo ugamay tegin dirham iyo diinaartoona cilmi bay dhaxalsiiyeen cilmigaa qofka qaataa wuxuu qaatay xad iyo nasiib iyo dheef aad iyo aad u weyn ayuu qaatay xadiidkana ahlulcilmi badan baa quweeyey waa xadiid markaa shawaahid isxoojinaysa le alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey alxaafid ibnu xajar qudhiisu wuxuu kaga hadlay fatxulbaariga markuu ka soo hadlana wuxuu idhaahdaa laakin lahu shawaahidu yataqawaa biha shawaahid buu leeyahay isxoojinaysa culimmadu markaa waxay dhaxleen baa la yidhi ambiyada maxay ka dhaxleen laba arrin labadaba way ka dhaxleen koow cilmigii ambiyada way dhaxleen oo cilmigii ambiyada ayay barteen laba waxaa kaloo ambiyada ay ka dhaxleen tabliiqu risaalaat illaah wa irshaadu nnaasi ilaa maa yanfacuhum fii diinihim wa dunyaahum waxyiga iyo khayrka iyo dacwadda inay dadka gaadhsiiyaan oo wixii adduun iyo aakhiraba anfacaya ay u soo gudbiyaan oy u sheegaan marka cilmiga iyo dacwadda labadaba sidaasi ayay uga dhaxleen halkaasna waxaa laga qaadanayaa fadlulculamaa culimmada fadligooda iyo qiimahooda waayo iyo inay ambiyada dadka ugu dhowi culimmada yihiin waayo shakhsiga la dhaxlaayo waxaa dhaxal joojiya aqrabu nnaasi ilayhi soo maaha dadka ka ugu dhow baa dhaxal joojiya marka la dhaxlayo markaa mar haddii la yidhi culimmadu ambiyaday dhaxleen iyagaa ambiyada dadka ugu dhow weeyey sidoo kale mar hadday dhaxleen xuquuqdii ambiyada wax ka mida ayay yeelanayaan oo ambiyada xuquuqdooda waxaa ka mida in la jeclaado soo maaha culimmadiina waxay xaq u leeyihiin in la jeclaado culimmada quman ee culimmada sunnada ambiyada in la nacaa siday diindarro u tahay iyo fujuur iyo xumaanbaa culimmada in la nacaana ay arrin xun u tahay akrim bihim waa ficlu tacajub ay ma akramahum weeye maxaa sharaf badnaysiiyey waarithan mid wax dhaxla iyo wa mawruuthan marka waarithan waa mid wax dhaxlay oo waxay u noqonaysaa culimmadii oo culimmadu waxay dhaxleen cilmigii ambiyada waa mawruuthan iyo mid la dhaxlay iyaduna waxay u noqonaysaa ambiyada oo ambiyadaa la dhaxlay cidda waaridka ah ee wax dhaxashay waa ayo waa culimmada waxay dhaxleenna waa cilmigii ambiyada cidda mawruudka ah ee la dhaxlayna waa ayo waa ambiyada cilmigoodii iyo waxyigii ilaahay ku soo dejiyey ayay culimmadu ka dhaxashay waxaa kaloo la odhan karaa atbaacdan aynu soo maray waxa ku dhaboobi karta inay waarisiinna ahaayeen mawruusiinna ahaayeen iyaguna waxbay dhaxleen oo ciddii ka horraysay bay cilmiga iyo diinta ka dhaxleen oo ay ka soo rareen iyagana waa la dhaxlay oo ciddii ka dambaysay baa sii dhaxashay laga bilaabana saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ilaa yowmina haadaa qof kasta oo daalibulcilmi ah ama caalimo ama sheekhi isaguna wuxuu dhaxlay ciddii ka horraysay cilmiga uu ka qaatay isagana waxaa sii dhaxlaysa ciddii uu sii baro ee uu sii gudbiyo ayaa sii dhaxlaysa amaa bacdu intaa dabadeed fa haadaa kan kadi ahi mukhtasarun waa mid la soo koobay oo yashtamilu koobsanaya calaa usuuli aladilati alxadiidiyati adiladii xadiidka loo nisbeeyey usuusheedii koobsanaya lilaxkaami sharciyati kaa'inatan xaala ay u sugnaatay usuushaasi lilaxkaami axkaamtaa sharciyati sharciyada xarartuhu waan hufay taxriiran hufis baaliqan xeel dheer amaa bacdu kelmaddaasi yu'taa biha lilintiqaali min alkhudbati ila almawduuc waxaa loola yimaadaa si markaa looga gudbo hordhici oo dulucda mawduuca iyo halka loo socdo ama hadalka loo bilaabo rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama inuu isticmaali jiray markuu khudbadaynayo way soo aroortay intaa dabadeed bisinka iyo xamdiga ilaah iyo salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabadiiba fa haadaa kani haadaa waa ismu ishaara weeye haddii markaa hadalkan ama muqadimadan sheekhu uu qoray iyadoo kitaabka uu alifay oo xadiidtan uu jamciyey oo muqadimada markii dambe ay dembaysay haadaa ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa shay maxsuusoo la taaban karo haadaa axaadiidtanaan ururiyey kitaabkanaan axaadiidta axkaamta ku ururiyey mukhtasar weeye haddii muqadimadu ay horraysay oo intaanu kitaabka qorin uu muqadimada waxa weeye qorayna ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa maa tasawarahu fii dihnihi wa acaddah waxa macaanida iyo axaadiidta uu maskaxda iyo qalbiga ku soo ururiyey ee uu doonayo inuu waxa weeye qoro uu kitaab ka dhigo fa haadaa kani mukhtasarun weeye waa mid lasoo koobay oo lasoo ururiyey mukhtasarkana waxaa la idhaahdaa maa qalla lafduhu wa kahura macnaah waa ka lafdigiisu uu yar yahay lafdigiisu uu yaryahay laakiin macnihiisu uu badan yahay ereyadiisu way kooban yihiin laakiin macno fara badan ayuu xambaarsan yahay sidaasuu kitaabkan waxa weeye ku sifeeyey siyaabaha uu mukhtasarka u yahayna waxaa ka mid ah asaaniiddii axaadiidtu ay lahayd uu xadfay si uu u soo koobo sidaasoo kale axaadiidta dhaadheerna uu soo ikhtisaariyey sidaynu soo sheegnay oo inta badan xadiidku isagoo sidiisii u dheer uu ugu soo arooray meeluhu ka soo guuriyey uma sheegaayo calaa usuuli aladilati alxadiidiya usuul baa loo idaafeeyey aladila idaafadaasina waa bayaaniya oo macnuu waxa weeye ay alusuulu hiya aladila usuushiyo adiladu laba ma kala ahaa ee usuushu waa adilada weeye adiladaa uu kitaabku koobsanayaana adiladii oo dhan ma aha axkaamta oo dhane waa adiladii xadiidiga ahayd ee loo nisbeeyey xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam adiladaasoo lilaxkaami sharciyati ay kaa'inata lilaxkaami sharciya axkaamta sharciga ah u sugnaatay axkaamta sharciga ahina waa axkaamta sharciga lagala soo baxo weeye xarartuhu taxriiran baaliga xarara maadada la ydhaahdo xararahu ay hadabahu wanaqaxahu weeye marka xarartuhu waan hufay taxriiran hufis baaligan xeel dheer aad baan u hufay oo waan soo miidhay buu leeyahay axaadiidta kitaabkan aan gelinayo waan soo miidhay oo waxaan ka soo miidhay min ummahaati alkutub wa usuuli aladila maca bayaani sixati alxadiidi wa dacfih xaadiidtii faraha badnayd ee mawduucan ku saabsanayd baan ka soo miidhay buu leeyahy maxaan u soo miidhay oo aan u taxriiriyey liyasiira si uu u noqdo man yaxfaduhu kitaabka cidda waxa weeye qaybaysa ee xifdiyaysaa min bayni aqraanihi faciisa dhexdiisa si uu uga noqdo naabiqan mid weyn mid macnihii waxa weeye sha'ni lahoo mudakar ah wayastaciina ay waliyastaciina iyo si uu u kaalmaysta bihi kitaabka aldaalibu ardayga almubtadi bilowga ah walaa yastagni ay walianlaa yastagniya iyo si aanu uga kaaftoomin canhu isaga alraaqibu ka jecel ay filculuumi cilmiga ka jecel culumta ee almuntahi gaadhay maaragtay madluubkiisii iyo ujeeddadiisii gaadhay cilmiga ujeeddadiisii ka gaadhay si aanay uga maarmin haddaad jumladaa dambe istinaafiye ka dhigtana way kuu bannaantoo tidhaa walaa yastagni kamana maarmaayo canhu kitaabkan alraaqibu kii jeclaysanaayay ay filculuumi culumta ee almuntahi ay albaaliqu nihaayata matluubi gaadhay ujeeddadiisa nihaayadeedii iyo gebagabadeedii gaadhay sheekhu kitaabkan inuu soo midhay oo waxa weeye taxriiriyey buu inoo sheegay waxaan u sheegay alxaafidu sakhaawi ardaygii sheekhu alxaafid ibnu xajar kitaabkan inuu maaragtay ka soo khulaaseeyey kitaabka la ydhaahdo alilmaam oo uu leeyahay mujtahidkii weynaaye ibnu daqiiq alciid lo odhan jiray wakadalika ahlulcilmigu waxay idhaahdeen waxaa kaloo muuqata inuu kasoo takhliisiyey kasoo talkhiisiyey kitaabka la ydhaha almuxarar oo isagana uu leeyahay ibnu cabdilhaadi waxyaabo badan baanu ku kordhiyo waxyaabana uu ku siyaadiyey waa tahay halkaa sheekhu kolkaa isagoo ahaa man huwa cidduu ahaa xaafidkii weyne ahaa ee aqoonta dhammayska tiran u lahaa baabkan iyo diintaba ayaa sheekhu uu ku nuux nuuxsanayaa kitaabka qiimihiisa ayuu inoo sheegayaa waxaa kaluu inoo sheegayaa inuu ku talagalay qofka kitaabkan qaybe ee xifdiya inuu faciisiyo aqraantiisa ka dhex baxo uu ka weynaaduu ka qiimo bato oo uu ka muddo karo oo aqraantu waa jamcu qirnin qirnigana waxaa la yidhaha alkuf'u waalmithlu waa waxa shaygaa u dhigmo ama lamidka ah naabiqan markuu dhin annaabiq waa alkhaariju can nudaraa'ihi bimasiidi alijtihaadi waalraqbati fi taxsiil waa ka ka mudakara ee ka dhex baxay kuwii la midka ahaa dadaalka iyo doonista dheeraadka ah ee uu yeeshay darteed kaga dhex baxay subulu salaamkana wuxuu ku odhanayaa qaala fi lqaamuusi annaabiqatu alrajulu lcadiimu shani qaamuuska wuxuu ku yidhi buu yidhi naabiqadu waa ninka sha'nigiisiiyo arrinkiisu u wen yahay wey markaa si uu u mudakaro ee ka xifdee ee qaybaa ayaan maaragtay waxa weeye ugu talagalay halkaa waxay ahlulcilmiga qaarkood baraarujiyeen sheekhii la odhan jiray markaa sakhaawi baaba sheegaye wuxuu markii hore u alifay kitaabka alxaafid ibnu xajar inaanu dhalay oo la odhan jiray alqaadi badruddiin abulmacaali muxamed ha sheekh markaa uu dhalay oo muxamed la odhan jiray ayuu markaa kolkii hore yaraantiisii inuu kitaabkan qaybo uu alifay laakiin waxaa la yidhi umay fududaanin inuu kitaabkan qaybo umay fududaanin oo waxa weeye in yarunbuu ka qaybaya inuu wada qaybaa umay suurogeli ha yeeshee juhdigii iyo dadaalkii uu bixiyey alxaafid ibnu xajar ma dayacmin laga bilaabo wakhtiyadii hore ilaa yowmina haadaa ummad badan badan baa kitaabkan qaybtay oo ku intifaacday wayastaciina bihi taalibu lmubtadi iyo si uu u kaalmaysta ardayga bilowga ah waayo waa loo soo hufay oo waa loo soo taxriiriyey oo waa loo soo dhoweeyey wixii sidaasana ka maarmi maayo ardayga mubtadigii walaa yastagni canhu araaqibu lmuntahi kaa markaa raaqibka ahee intihooday qudhiisuna isna ka maarmi maayo oo dee mar walba waxa weeye adiladii inuu fiiriyu u baahan yahay oo uu dib ugu noqdo oo uu eego alla ilaaha halkii laga muraajacayn laha laga eegi lahaana waa kitaabkan jaamica ah ee haddii allaba kuu roon yahay mufiidka ah ee la taxriiriyey weeye almuntahiina ka cilmiga dhammeeyey loogama jeedo waayo cilmiga lama dhammeeyo ee waxaa looga jeedaa qofka dantiisii ka gaadhay ee ka feedha buuxsaday ee heer wanaagsan ka gaadhay baa looga jeeda qaala wuxuu ihi waqad bayantu waxaan caddeeyey caqiba kulli xadiidin xadiid kasta dabadiisa waxaan caddeeyey man akhrajahu cidda soo saartay oo min ala'immati a'immada ka mid ahaatay liiraadati nusxi lummati ummadda inaan u naseexeeyo doonisaan doonayo darteed ayaan sidaa u sameeyey wuxuu halkan markaa ku caddaynayaa xadiid kasta markuu sheego cidda soo saartayna inuu sheekhu raacinayo waxaa kaloo uu caddeeyey arrintaa inay ku kaliftay inuu doonayo markaa nusxi lumma ummadda inuu u naseexeeyo waqad axsana fii ma qaala raximahu llah waayo naseexo weyn iyo dan weyn iyo samo weyn baa ummadda ugu sugan in xadiidka loo sheega ciddii soo saartayna loo raaciyo waxaa ka mid a naseexooyinka ku sugan bayaanu ana alxadiida haabitun fii dawaawiini sunna marka la yidhi ciddaasaa soo saartay waxaa ummaddii loo caddeeyey xadiidkani kutubta sunnada rasuulka lagu ururiyey inuu ku jiro xadiid ka baxsan aanu ahayn laba annahu qad tadaawalathu la'immatu laclaam nasteexo kaloo ku sugani waxay tahay arrinkaa inuu caddeeyo xadiidkan in ahlulcilmigii waaweynaa ay waxa weeye kutubtooda geliyeen oo ay arkeen oo ay wariyeen oo ay markaa isu dhiidhiibeen nasteexo saddexaadoo ku sugani waxay tahay waxa uu maaragtay caddaynayaa inuu xadiidkan raacraacay duruqdiisa oo uu ka saxiixa ah iyo ka xasanka iyo ka cilaysan intaba caddeeyey sidaa awgeed baa markuu yidhi waqad bayantu caqiba kulli xadiidin man akhrajahu min ala'imma sida sancaaniba uu sheegaayo waxaa sii fiicnaan lahayd inuu sii raaciyo wamaa qiila fi lxadiidi min tasxiixin wa taxsiinin wa tadciifin waxaa kaloon caddaynayaa xadiid kasta dabadiisa wixii laga yidhi oo in la saxiixiyeyah ama xasan lagu xukumay ama la daciifiyey waayo arrintaana axaadiidta inta badan sheekhu uu raacinayaa sida aynu arki doonno falmuraadu bisabcati wuxuu haddaba doonayaa inuu inoo caddeeyo istilaaxiisa kitaabka waxa weeyaan markaa uu ku maraayo ama uu ku isticmaalayo si loola qabsado oo marka kitaabka la akhrisanayo loo fahmo falmuraadu bisabcati fa'daasi shardi xadfan bay jawaab u tahay oo haddii lasoo qadaro waxay noqonaysaa idaa carafta haddii aad garatay ay maa dakartu waxa aan soo sheegay haddaad garatay hee falmuraadu ay fa muraadii ujeeddadayda ujeedda oo dhan ugama jeedo oo mar walba sabca haddii la sheegay intanaa looga jeeda ma aha ujeeddadiisu ee isagu ujeeddadiisa ayuu inoo sheegayaa sidaa awgeed baa mudaafun ilayhigiiyo ashaasi ayaa naa'ibka ahoo kaaga filan macnuuna wuxuu dhacayaa falmuraadu ay fa muraadii ujeeddadayda bisabcati toddobada aan uga jeeda markaan idhaa xadiidka akhrajahu sabca axmedu axmed weeyi waalbukhaariyu iyo bukhaari iyo wamuslimun muslim wa abu daawuuda iyo abu daawuud iyo watirmidiyu tirmidi wanasaa'iyu iyo nasaa'iyo wabnu maajah ibnu maajah toddobadaasaan uga jeedaa axmed buu ugu soo horraysiiyey axmedna waa imaamkii macruufka ahaa axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybaani abu cabdillaah alimaamu alcaalam imaamu ahli sunna oo caalimkii waxa weeye aynu aada u garanayno ee caanka ahaa weeye waxaanu leeyahay kitaabka weyn ee musnadka la idhaahdo ee muctamadka ah ee qiimaha badan oo axaadiis aad u badan koobsaday wuxuu dhashay boqol iyo afar iyo lixdankii hijiriga waxaanu dhintay laba boqol iyo koob iyo afartankii hijiriga waalbukhaariyu iyo bukhaari bukhaarina waa imaamkii weynaa abu cabdillaah maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim albukhaari saaxibu saxiix waa caalimkii weynaa amiiru lmu'miniina fi lxadiid ee la yaabka lahaa weeye ee aadka iyo aadka u xifdiga badnaa waxaanu qoray kitaabka saxiixa bukhaariga aynu u naqaano oo ah saxu kitaabin bacda kitaab illaah kitaabka ugu saxiixsan ee kitaabka ilaaha ee qur-aanka ah marka laga yimaado wuxuu dhashay boqol iyo afar iyo sagaashankii hijiriga waxaanu dhintay laba boqol lix iyo kontonkii hijiriga waa muslimun iyo muslim muslimna waa imaamkii weynaa isaguna abulxusein muslim ibnulxajaaj ibnu muslim baa la odhan jiray annaysaabuuri isaguna kutub badan buu leeyahay waxaase ugu caansan oo ugu faa'iido badan kitaabkiisa saxiixa muslimka aynu u naqaano ee la yaabka badan waxaanu ahaa marka ardaygii bukhaari buu ahaa wuxuu dhashay laba boqol iyo afar taariikhda hijirigu markay ahayd waa sannaddii alimaamu shaafici uu dhintay sannadaasuu isaguna dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo koob iyo lixdankii hijiriga waa abu daawuuda iyo abu daawuud abu daawuudna isagana magaciisa waxaa la odhan jiray sulaymaan ibnu lashcath asijistaani isaguna kutubtiisa waxa ugu caansan kitaabkiisa sunanka ah ee sunanu abi daawuud ku caanka ah kitaabkaasoo aad iyo aada u qiimo badan axaadiis badanna koobsaday waxaanu ahaa caalim weyn oo muxadis ah oo ahlulcilmigu aad iyo aad ay u ammaaneen ardaygii imaamu axmed ayaanu ahaa wuxuu dhashay laba boqol iyo labadii hijiriga waxaanu dhintay laba boqol shan iyo toddobaatankii hijiriga wa tirmidiyu iyo tirmidi tirmidina waxaa la odhan jiray magaciisa isagana ah abu ciisa muxamed ibnu ciisa ibnu sawra atirmidi atirmidi waa nisbadiisii ta'da waa muthalath ta'da iyo miimkuba inaad kor dhigto iyo inaad hoos dhigto iyo inaad goddo ta'da iyo miimka midnaba ku qaldami maysid imaam weyn oo caalimo ayaanu ahaa waxaana markaa kutubtiisa ugu qiimo badan oo ugu caansan kitaabkiisa sunanka ah ee jaamica tirmidiga caanka ku ah waxaanu ahaa ardaygii imaamulbukhaari buu ahaa waagii dambana weyn dhabeelay cilmi iyo alla kacabsi iyo warac iyo jalaalo iyo imaamnimo ayay ahlulcilmigu ku sifeeyeen wanasaa'iyu iyo nasaa'i nasaa-ina magaciisa waxaa la odhan jiray axmed ibnu shacayb ibnu cali annasaa'i abu cabdiraxmaan waa saaxibu sunan caalim buu ahaa aad iyo aad yacnii xadiidka rasuulka waxa weeye ugu horeeya ayuu ahaa waayahay wuxuu isaguna dhintay saddex boqol iyo saddexdii hijiriga ayuu dhintay kutubtiisana waxaa ugu caansan kitaabka sunanka waxaanu ka soo ururiyey oo uu ka soo meedhay kitaabka la ydhaha almujtaba kitaabka la ydhaahdo ayuu waxa weeyaan maaragtay ka soo meedhay wabnu maajah iyo ibnu maajah isagana waxaa la odhan jira abu cabdilaahi moxamed ibnu yaziid ibnu cabdilaahi ibnu maajah ibnu maajah bilhaa'i saakina sida raajixa asaasaa loo akhriyayaa ibnu maajahtana waa la akhriyey isaguna wuxuu ahaa imaam markaa calama oo xaafido oo xufaaddii xadiidka ka mida ayuu ahaa wuxuu dhashay laba boqol iyo toddobadii hijiriga waxaanu dhintay laba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ama laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijiriyada marka markaan idhaa toddobadaas soo saaray ahlulcilmigaas ayaan u jeedaa buu yidhi waay wa bisitati ay waa muraadii ujeeddadayda bisitati lixda aan uga jeedaana markaan idhaa akhrajahu sita man cadaa axmeda axmed waa inta ka soo hadhay oo afarta sunanta iyo labada saxiixaynka lixdaasaan uga jeedaa buu yidhi waana lixda la idhaahdo haddii allaba kuu ron yahay alummahaat aset waa kutubta lixdaah ee laysku yidhaa weeyi toddobadaa hore ee sheekhu uu sheegay ee asabca uu ka cabiray imaamulbukhaari buu wuxuu ugu horraysiiyey axmed sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa inay sababtu tahay wallaahu aclam liannahu aqdamuhum zamanan yani imaamu axmed isagaa ugu horreeyey kuwa oo lixdaa ka dambeeyaba uu ka horreeyey ama kitaabkiisa ayaa kutubta ay alifeen ugu horreeyey wa bilkhamsati shantana waxaan uga jeedaa markaan idha akhrajahu alkhamsa man cada albukhaariya wa musliman bukhaari iyo muslim inta ka soo hadhay oo afarta sunanta iyo axmed waqad aquulu waxa suurowda inaan idhaahda alarbacatu axmedu ay akhrajahu alarbacatu axmed afarta iyo axmed baa soo saaray waay afartaasi markaa waa afarta sunanta iyo haddii alaba kuu roon yahay axmed weeyi marka wuxuu leeyahy mararka qaarna alkhamsa baan ka cabiraya akhrajahu alkhamsa mararna inaan cabiro alarbacatu wa axmed ayaa dhici karta sheekh ka mida culimada kitaabka taxqiijiyo doctor maahir alfaxli la idhaahdo kitaabka si fiican u taxqiijiyey wuxuu odhanayaa cibaaradaas ama jumladda waqad aquulu alarbacatu wa axmed nuskadunbay ku soo aroortay nuskadaha kale kumay soo aroorin waaye sida saxda ahina wuxuu odhanayaa waa in la jaro waayo alxaafid nuskadaha kale kumay soo aroorin waa ta kale alxaafid ibnu xajar ma isticmaalin musalaxa noocana wuxuu odhanayaa xadiidna ma odhan akhrajahu larbacatu axmed sidaa ma odhan ya sidaa ma odhan kitaabka insha allahu tacaalana o cibaarada waynu ka eegi doonaa haddaynu ku aragno si aynu u baraarujinno waa aynu isku baraarujin doonaa waay marka musطalaxa alkhamsa ahlulcilmi badan baa ku dareeray ama ahlulcilmiga bar ka mida ayaa ku dareeray laakiin culimadii hore waxay iyagu markaa samayn jireen khamsada ibnu maajaha waxay ku bedeli jireen muwaaa imaamu maalik muwaaa imaamu maalik ayay iyagu markaa shan kaga dhigi jireenoo ibnu maajaha ayaanay raacin jirin waagii dambea markaa culimadii dambe ibnu maajaha ay raacisay wa bilarbacati afartana waxaan uga jeedaa man cadaa cidda ka soo hadhay athalaahatu alwala saddexda hore saddexda hore waa saxiixaynka iyo musnadka axmed waayo markaa afarta sunanta ayuu uga jeedaa markuu hi akhrajahu larbaca afartii sunanta ayuu uga jeedaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja wa bihalaathati saddexdana waxaan uga jeedaa man cadaahum cidda ka soo hadhay saddexdaa hore iyo wal akhiira ka dambe saddexdaa hore waa macruuf ka dambena waa ibnu maajah marka akhrajahu thalaatha hadduu idhaahdo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayay noqonaysaa wa bilmuttafaqi calayhi waa laysku waafaqay markaan idhaana waxaan uga jeedaa albukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim oo ugama jeedo culimmadoo dhan baa isku waafaqee labadaasaa isku waafaqay baan uga jeedaa culimada kalena way ku waafaqsan tahay oo sidaynu kitaabkii hore riyaadkaba ku soo maray muttafaqun calayhi culimmadu bukhaariga iyo muslimka u isticmaalaan badidoodu laakiin sheekha la yidhaahda majid ibnu taymiya kitaabkiisa almuntaqa isagu muttafaqun calayhi wuxuu u isticmaalaa bukhaari iyo muslim iyo axmed saddexdaasi markay xadiidka soo wada saaraan walaa mushaaxata fi lisilaax walaa mushaaxata fi lisilaax xadiidkana waxaa la odhanayaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka hal saxaabi ay ka wada wariyaan waxa weeye xadiidkuna markaa lafdigiisu haddii allaba kuu roon yahay uu mid yahay ama uu dee aada isugu dhow yahay oo farqi saasi aan u dhaxayn saxaabina ay ka wada wariyaan laakiin xadiidku ama lafdigu isku midba ha ahaadee haddii ay laba saxaabi ka kala wariyaan oo xadiid qura ayuu muslime ka wariyey saxaabi bukhaarina saxaabi kale uu ka wariyey lama yidhaahdo waxa weeyaan muttafaqun calayh qaala wuxuu ihi waqad laa adkuru waxa suurooba inaanan sheegin macahumaa bukhaari iyo muslim macooda hayrahumaa kayrkood inaanan sheegin ayaa dhici karta markaan idhaa muttafaqun calayhi ama rawaahu albukhaariyu wa muslim inaanan culimmada kale soo saartay ku darin ayaa iska dhici karta wamaa cadaa daalika kaa wixii ka soo hadhay macnii culimmada kale axaadiidta rasuulka ururisa ay soo saaraanna fa huwa isagu mubayanun mid la caddaynaya weeye oo waan caddaynaya ha toddobadaa aynu soo marray culimmada kale ka soo hadhay xadiidkay soo saareenna waan caddaynayaa hadduu imaamu maalik wariyo waan sheegaya ibnu xibbaan hadduu wariyo waan sheegaya tabaraani hadduu wariyo waan sheegaya xaakim bayhaqi saasoo kale ibnu khusayma sidaynu kitaabka in badan ku arki doono wa samaytuhu waxaan ku magacaabay buluuqulmaraami gaadhistii ujeeddada laga gaadhaayey min adilati alaxkaami adilada axkaamta waa magaca kitaabka waxaad u maaragtay dabdin kartaa u xarakayn kartaa buluuqulmaraami min adilati alaxkaam inaad tidhaa oo maxkibaad ka dhigi kartaa jumladaasi ayaa mafcuulkiisa maada taalla oo dhan haddaad buluuqalmaraami tidhaana way kuu saxmaysa waaye buluuquna waa wusuulka weeye iyo gaadhista almaraamna waa almatluub waa ujeeddada iyo waxa la rabo marka macnuhu waxa weeye buluuqulmaraami ay wusuulii ilaa matluubii inaan ka gaadho ujeeddadayda iyo wixii aan raadinayay inaan ka gaadho min adilati alaxkaami adilada axkaamta ama la idhaahdo waa min idaafati almasdari ilaa mafcuulihi masdarkiiba mafcuulkiisii loo tiiriyey oo macnuu waxa weeye buluuqu aalibi matluubahu min adilati alaxkaam ardaygu inuu ka gaadho matluubkiis iyo wixii uu raadinayay adilada axkaamta magacaa qiimaha badan ee ujeeddadiisa tusaaya ayuu u bixiyey wallaha ilaahay oo keliya ayaanan as'alu weydiisanaya anlaa yajcala inaanu ka yeelin maa calimnaa waxaynu barannay calaynaa wabaalan ay wabaalan mid shiddo iyo culaysku ah calaynaa korkeenna iyo wa an yarsuqanaa inuu inagu arsaaqo alcamala inaynu ku dhaqanno bimaa yurdiihi waxa raalligelinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ducuu ku khatimay wallaaha ee as'aludaasuu macmuulu yahay oo waa macmuulkii as'alu oo la soo horraysiiyey lafduljalaalahaasi waxaana loo soo horraysiiyey liifaadati alxasri si xasrin iyo koobidu u faa'iideeyo wallaaha ilaahay oo keliya ayuunbaan as'alu weydiisanaya cid kale ma weydiisanayo allaa yajcala ay fi anlaa yajcala inaanu ka dhigin maa calimnaa waxaynu barannay calaynaa wabaalan ay wabaalan shiddo iyo culays calaynaa korkeenna aanu kaga dhigin waa duco aada iyo aada u cajiiba wabaalkuna waa ashiddatu wathiqal waa adayga iyo markaa culayska macnuhuna waxa weeye laa yajcaluhu shiddatan fi lxisaabi wa hiqalan min jumlati alawsaar ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inaanu ka dhigin waxaynu barannay mid xisaabta sababtiisa xisaabta laynoogu adkeeyo ee waxa weeye culaysna inagu noqda oo dunuubta iyo markaa dembiyada culayska ah ka mid noqda sababtuu sheekhu sidaa ugu duceeyena waxa weeye cilmiga qofku uu barto haddii waxa weeye aanu ku camal falin ikhlaas iyo ilaahay dartiina aanu markaa ula imanin dee cilmigu wabaal buu ku noqonayaa shiddadaa iyo hiqalkaa iyo culayskaa sheekhu sheegayo ayuu ku noqonayaa waxba u tari maayo waxbuu yeelayaa wa haada ducaaun xasanun taasina waa duco aad iyo aad u wanaagsan oo ay tahay ardaygu inuu waxa weeyaan maaragtay ku ducaysto had iyo jeer cilmiga uu dalbayo wakhtiga ku bixinaayo dadka sii gaadhsiinaayo akhrisanaayo inaanu ilaahay jalla wacalaa kaga dhigin ciqaab iyo cadaab ilaahay inaanu kaga dhigin ee ilaahay jalla wacalaa uu ku jeclaado oo ugu naxariisto oo ilaahay jalla wacalaa uu ugu dhowaado taasina marka cilmiga ilaahay dartii loo dalbo ee waxa weeyaan markaa lagu dhaqmo ayay imanaysaa ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeyaan markaa cilmiga jannada inagu geeyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa kitaabka bilowgiisa sidaa inoogu fududeeyey dhammaanshihiisana inuu inoo fududeeyo waxaanaynu baraarujinaynaa kitaabka in la qaybo oo la xifdiyo sidaa sheekhuba uu tilmaamayey waa kitaab iska kooban oo mukhtasara ha la qaybo aba habeen oo keliya aynu weygii dhigaynaa insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa habeenba in kooban inaynu dhigna xadiid kooban qofka markaa dadaalaya xilis ka saaraa si kooban buu u qaybi karaa waa fursad ardaygii doonaya kitaabkan inuu qaybaa uu uga faa'iidaysan karo waqtigaa la dhigayo ilaahay subxaana wa tacaala khayrka ha ina waafajiyo subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين